waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com waxaa ka mid a walaacyada ay qabto dalladda golayaasha bulsooyinka jinsiyaddu saamaynta isbedelada lagu samaynayo shuruucda deganaanshaha dadka xaqa u yeelan doona inay qaataan lacagaha howlgabka iyo kuwa qaata lacagaha howlgabka ee ku salaysan curyaannimada hay-addan u dooda dadka jinsiyadaha ka soo jeeda ayaa sheegtay in kordhinta wakhtiga ay tahay in qofku deganaado australia oo laga dhigayo shan iyo toban sano oo si joogta ah oo uu qofku u degan yahay dalka oo ay ku jirto shan sano oo qofka uu shaqaynayay ay dhici karto inay saameyn xun ku yeelato bulshooyinka soo galootiga iyo qaxootiga waxaa laga daayey sharcigaasi dadka australia ku noolaa ugu yaraan toban sano oo aan qaadan wax cayra qorshayaashan ayaa la saadaalinayaa inuu dowladda u badbaadin doono boqol iyo sagaal iyo toban milyan oo dollar shanta sano ee soo socota madaxa f e c c a joe kabuto ayaa ku tilmaamay tallaabadan mid arxan darro ah marka la eego qorshayaashan waxay saameyn ku yeelan doontaa dadka ugu nugul australia sidaa soo galootiga oo ay ku jiraan kuwa ku shaqeeya mushaarka yar sida qaxootiyada iyo soo galootiga dhowaan dalka yimid waa lacag badbaadin arxandarra ah oo lagu beegsanayo dadka ugu nugul australia laga bilaabo maarso sanadka soo socdana shirkadaha soo qaata shaqaale ajnebiya waxay bixin doonaan canshuur loo bixiyey sanduuqa xirfadaynta australiyaanka master kabuto ayaa su-aal ka keenay fariinta ay arrintaasu dirayso waraysi uuse siiyey s b s ta ayuu khasnajiga federaalka scott morrison ku difaacay qorshayaashan qof kasta oo shaqaale ah oo aad keensato waxaad bixinaysaa canshuur sahlan mar kasta oo la siiyo fiiso ku meel gaara waana mid hal mar oo keliya qarashka ka soo baxana waxaan u isticmaalaynaa inaannu xirfado ku barno shaqaalaha australia meeshay doonaanba asalkoodu ha ka yimaadeene marka haddii aad xirfad yeelato mustaqbalkaaga australia wuxuu noqonayaa mid guul ah dowladda ayaa konton iyo shan milyan oo dollar ku bixinaysa barnaamijyo lagu caawinayo dhallinta ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid oo shaqadoonka ah marka ay ka soo baxaan xabsiyada dowladda ayaa sheegtay inay doonayso inay diiradda saarto sidii kor loogu qaadi lahaa shaqooyinka kobaca iyo maalgelinta dadka dalka loogu yimid koox matasha bulshooyinka aboriginalka iyo torrest straight islandarka ayaa sheegtay in miisaaniyadda labada kun iyo toddobiyo tobanka aysan soo celin shan boqol iyo afartan milyan oo dollar oo hore looga jartay howlaha aboriginalka miisaaniyaddii labadii kun iyo afariyo tobankii jacki higgins oo ka tirsan madaxda hay-addan ayaa n i t v u sheegtay in la dayacay baahiyo aada muhiim ugu ah bulshooyinka dadka dalka loogu yimid waanu maqalnay in miisaaniyaddan ay dadka dalka loogu yimid ku noqon doonto mid naxariis darro ah waana ogeyn marka waanu ka xunnahay waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali